عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا والبابكي عنوانكي السهاب باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها ayaan ku jirnay axaadiidiisii maynaan dhammayn koley laba xadiid baan ka aragnay laba xadiidna way inoo dambeeyeenoo midkood uu yahayba xadiidkii marka hore uu ku bilaabay oo aada u mukhtasara wuxuu uhi musanifku raximahullahu tacaala xadaanaa moxamed ibnu bashaarin qaala xadaanaa yaxya can cubaydillaahi qaala xadaanii saciid bna abi saciidin can abiihi can abi hurayrata أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد balsanadku kollay rijaashu waa dad inoo wada horeeyey cubaydullaahigana waa cubaydullaahi bni cumar ibni xafs ibni caasim saciid ibni abi saciidkan aabihii ka warinayaana waa saciid almaqburi oo labadoodaba almaqburi nisbada dee loo wada nisbeeyo waana laba taabici labadooduba dee cubaydullaahina waa saqaara taabici nisbe wuxuu yihi markaa abu hurayra ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay dakhala wuxuu soo galay almasjida masjidkiibuu galay oo masjidkii madiina ee rasuulka ilaahay masjidkiisii fa dakhala rajulun rasuulka ilaahay wuu fadhiyaa dad kalena way la joogaan fa dakhala waxaa soo galay rajulu nin waa nin ansaara weeye ayaa soo galay fa sallaa salaad buu tukaday kollay taxiyadii masjidkay ahayd waayo rasuulka ilaahay waa kan fadhiyo salaadee faraduu tukanayay muu jirin fa sallama markii uu tukaday dabadeed buu fa sallama wuu salaamay cala annabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay buu salaamay faradda rasuulka ilaahay salaamtii uu ka qaaday wa qaala waxaanuu yidhi irjic noqo oo fa salli tuko fainaka lam tusalli maa tukane tuko rasuulka ilaahay salaaddiisuu eegayay markaa dee salaaddii ayuu ka tegay wax dee asaasiyaadkeedii iyo daruuriyaadkeedii kaba mid ah san baa rasuulka ilaahay yidhi isagoo hadda salaadda sideedii guud u dhammeeyey marka la eego dee umuuraheedii tiradii rakacaadkiiyo taa dhammeeyey maa tukanba dee kol haddii aanay sharcan ansixin waxa weeyaan suuradan iyo foorfoorsigan iyo salaad ma noqonayso fa salli fa innaka lam tusalli fa rajaca ninkii uu laabmay yusalli xaaluu tukanayooo dees waa laabmayoo isagoo tukanayooo salaalkii intuu ku yar noqday masjidkiina ma weyna rasuulka ilaahayna waa arkaya ayuu tukaday kamaa sallaa siduu markii hore u tukaday uun oo wixii uu garanayay wixii uu markii hore ka tegay waa ka tegay oo wuxuu soo kordhiyay ma jirto oo uu bedelay ee si uu markii hore u tukaday unbuu u tukaday uma jaa waa yimi haddana ninkii fa sallama cala anabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay buu salaamay fa qaala kole salaamtan rasuulka ilahay u ka qaaday xadiidka duruqdiisa kaleytan inooguba sugan tahay ee ruuxuu haddii iyadoon muddo saas la kala maqlaynba ka dhaqaaqi ka dhaqaaqu dib ugu soo noqday iyadna waa waxa ay keenayso ama dee in waqti salaameed weeye wuu salaamay rasuulka ilaahina wuu jawaabay fa qaala haddana wuxuu yidhi irjic fa salli fa innaka lam tusalli orod noqo oo tuko maa tukani alaatan saddex goor buu ku yidhi ninkii markii labaadna bal malkaa waa noqday haddana mar saddexaad buu tukaday mar saddexaad rasuulka ilaahina salawaatullaahi wasalaamu calayhi bal isagii uun markiiba tacliimtii iyo wuxusheegii iyo wixii ka qaldanaa toosinteed kuma bilaabinoo waaba kan isagii waxa weeyaan dee isiri malaa waad bedeli kartaayoo dib ugu noqday oo taasoo kale wey markaa ruuxu markuu isaga baahidiisii dareemo saa imika uu dareemi doono o odhan doono rasuulka ilaahay ibar oo uu ku odhan doono waqtiga caynkaasa qaabiliyo weyn buu u leeyahay in wixii alla wixii loo sheegay uu sidiisii u qaato u fahmo laakiin isagoo dee weli aan isaga xaggiisii jaanibkaas iyo baahidaas iyo aanay kaba muuqan usheegga wax loo sheegaa waxaaba dhici karta inaanay dee se uu markan u xafidayo u fahmayo u qaadanayo anuuba qaadanoo rasuulka ilaahi haddana bal wuxuu idhi ballaaban waaba intaasoo degdeg iyo ilow tii hore ay ahaydoo wixii uu dib u hagaajiyo markii saddexaad ee rasuulka ilaahi mar saddexaadna ku yidhi irjic fasalli fa innaka lam tusalli buu faqaala yidhi waladii ilaah baan ku dhaartay bacadaka ku soo diray bilxaq murtabisan bilxaqi adoo xaq kuba dheehan oo xaq kula soo diraan ku dhaartee ma uxsinu ma fiicnaynayo hayrahu waa waxaa sidaa aad aragtay een u tukaday waxaan ahayn oon garanayo oon fiicnaynayaa ma jirtee fa callimnii ibar waa arkay imaka wixii uu kariyay tan inay tahay intaa inka badan inka duwan inaanu garanayna wuu is arkay rasuulka ilaahay buu yidhi ibar anigu intaas sidaa igu mooyey si kaloon garanayaa ma jirtee faqaala rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh idaa qumta ila salaati fakabir idaa qumta markaad u kacdid ila salaati salaada fakabir xidho oo allahu akbar dheh de waa marka uu istaago qibladii u jeesto bal xadiidkan riwaayaad kala duwan buu leeyahay waana dhowr goorna wuu soo celin doonaa kollayna meeshan meesha ka dambaysa ayaa maxalkii sharaxiisiiyo guud ahaan jaanibkii uu kaba tegay dee baabkeedii uu noqonayaa imika halkan waa qiraa'ada qur-aankunbuu u soo qaaday eh laakiin waxa weeyaan umu qiraa'adiinaynay waa salaadaasuu hoos u aqriayo rasuulka ilaahay qiraa'adiisii imika halkan kuma haysto iyo qiraa'adiisa ina qaladgalay ama uu kaba tegayoo hoos buu u aqriyayey meelna waa ku tukanayay waa acmaashii daahirka ahayd waa rukuucdiiyo sujuuddiiyo ictidaalkiiya umuurihii kaba imanayay jaasba weye marka taas buu deeta baababkeedii inoogu soo celin doonaa xadiidkana halkaas baynu guud ahaan kuba yar arki doonaa saxaabigan tasmiyadiisa iyo bal umuuraha uu kaba tegay waxay ahaayeen iyo wixii kuba tacalluqsane imika baabka unbaan cinwaankiisa eeganaase casharkuna inoogu socdo kole dii xadiidku isagoon dheeraynu inoo soo noqon doono bal markaa rasuulka ilaahay wuxuu yidhi oo markaa riwaayaadka xadiidkan baaba dee waysada taam yeelo oo qiblada u jeesto markaasna kabir iyadna waa xadiidka lafdiga saxiixa kuba sugan markaa takbiiro uma qara aqri maa tayasara wixii sahlanaada fududaada macaka adiga macaagee min alqur'aani qur'aan ah oo wixii kuu sahlan fudud agtaada sahlan ee fudud ee qur'aana aqri ayuu yidhi waa intan kusoo yarlaami doono maxalu shaahidka ama halkii munaasabadii baabku waa intaas weeye uma arkac rukuuc xataa tadma-ina ilaa aada ka xasilaysid raakican xaala tahay oo markaad rukuucdo ku nagow rukuucda degdegin ku xasil uma arfac madaxaagii sare u qaado rukuucdii ka soo toos xataa tacdila tactadilana waabay noo dambaysaa ma xadiidkay kuba sugantay waanaa macnahaasuune waa inaad toosnaanaysid qaa'iman xaalati adow taaganoo macnaa aada hagaag isu taagaysid lafihii markii hore soo qalloocsameeye lafihii dhabarkee soo foorarsaday ilaa ay halkoodii ku noqonayaan laf kastaaba ood hagaag isu taagaysid sad markii hore taagnaydba aada ahayd oo dee waana xasilooni uu ku xasilayo uma sud sujuud xataa tadma-ina ilaad ka xasilaysid saajidan xaalatay adoo sujuudsan uma arfac ka soo toos sujuuddii xataa oo fadhigii baa markaa meeshii iman u dhexeeyay labada sujuudood xataa tadma-ina waa ilaa aad kaga xasilaysid jaalisan xaala tahay adigoo fadhiya markaas haddana dee sujuuddii kale ay tahay inuu ku laabmo oo taasna xadiidka way laba socotee wafcal samee daalika arrinka aan kuu sheegay fii salaatika kullihaayo oo dee waa ragcadi hadday dhammaatay ragcaadka dambe laba ha noqdeen saddex ha noqdeen afar ha noqdeene acmaashani way soo wada noqnoqonaysa allahuma takbiirtaa horun baan soo noqonayn ee umuurahan kale bal maalan ama atixiyaadkiya ama salaamtii oo kalena waxaa la arkaa waa garanayay isagu ee rasuulka ilaahayna wuxuu aada u tarkiisiyey umuurihii uu arkay ee uu gaba yimi isaga khada-an iyo qaladkan ama salaadiisiiba ay ku noqotay wax la-aan bal maalan taasba weyn xadiid kole waa xadiidkii aada u shahiirka ahaa culimadna ay ku idlaaqeen loona yaqaanay xadiidu lmuusii'i salaatah waa ninkii salaadiisa xumeeyey xadiidkiisii waana xadiid dee marka laakiin laysu wadageeyo riwaayaadkiisa weeyaane culimmadu ay kaba qaateen wixii waajibaadkii ama salaadii arkaanteedii furuuddiisii ay kaba qaateen ay kuma tegeen laakiin marka duruqda laysu wadageeyo xadiidkan waxaa ku sheeganay inuu wixii waajibkaa yahay inta aan ku xusnayna bal aanu waajib ahayn marka la eego haddaan daliil kaloo khaasa loo helin oo waajibinaya aan loo helin bal markaa kalaamkiisa guud iyo umuuro waa taandhi baab kale uu inooguba imanaya khaasatan baabka u soo horeeya ee uu xadiidka ku soo celiyo meelaha kale waa meelo dambe uun ama salaamtan dee uu soo celceliyey oo kale iyo baab kitaabuladab ama umuuro taasa weeye laakiin halka kitaabu salaad ah ee intan aan ku jirno sifada salaada inoo iman doonta ayaa sharaxiisu inoogu dambeeyaaye maxalu shaahidku waxa weeyaan uma qra' maa tayasara macaka min alqur'aan macnaa inuu qur'aan aqriyo weliba dee laguma adkaynayo wixii u fududaadee u sahlanaaday taas baa uu rasuulkii ilaahay isagii amray inuu qur'aan aqriyo bal horta salaadii dee qira'a ayaa jirta qur'aan baaba jirta halkan faatixa inoogumaba sugna dee lafdigana maa tayasara macak haddii dee faatixada ay u fududahay iyo haddii suurad kaloo qur-aan ay u fududahay iyo aayaad hadday u fudud yihiin lafdigu waaba shamlinaya taas laakiin dee xadiidkan riwaayaadkiisa waa taan leenahay marka laysu wadageeyo ayay soo baxaysaana bal umuurihii la odhanayay waa waajib salaadeed iyo wixii isfasirayay riwaayaadka qaarkood ayaa waxay kuba yimaadeen uma qra' biumi lqur'aani wamaa tayasara macaka min alqur'aanba oo ama tafsiirka ay dee tayasara ay maceed umulqur'aan ay tahay ama wixii ka siyaadsane bal horta sidan xadiidkaa hore marka horeba ka horreysiiyey tafsiirna uu gaba dhigay uma qra' maa tayasara macaka min alqur'aan caddayn laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati alkitaab dee salaadu waajibka qiraa'ada ama dee ruknigee kuba sugani waa faatixa aqrinteed lafdigan xadiidka taas imaka tan daahir kuma aha ama sariix kuma aha laakiin axaadiidiisu ay sukeen fasiraysa xadiidka naftiisana waxaa kuba yimi iyadoo faatixada gaar ahaan rasuulka ilaahay u magacaabay oo uu yihi faatixadii aqri umulqur'aan iyo wixii dee kuu sahlanaadee kuba fududaada marka maa tayasara macaka min alqur'aan ee faatixadii bay kuba fasireen oo haddii dee la yidhaaho waa faatixadii waa sax waxaa kaloo dee ay yidhaaheen macno kalaba jirto faatixadii waa taa axaadiida kale inoogu sugan xadiidkana inooguma yimi iyadana duruqdiisa qaarkoodi wixii ka siyaadsan faatixada ayay meesha noqonaysaa maa tayasara macaka min alqur'aan oo walow dee qiraa'o faatixadii ka badan bacda salaf oo dee wujuubkooda ku tegay waa jiraane laakiin caamatu ahlicilmi ama mucdam ahlicilmi aanay kuba tegin macnaa wixii dee faatixo ka siyaadsan waay kuba fasireen ama waaba faatixadii sababtuna xadiidka riwaayaadkiisa qaarkood bay inooguma yimaadeen markaa waxa ay tahay dee faatixadii kolley waana taa xadiidkii inoo horeeyey kalaamna inoo horeeya xadiidkii cibaadatu bnu saamit ee faatixadii waa rukni arkaantii salaada kaba mid ah waana kan imaamkii iyo maamuumkiina dhammaan way wada aqriyayaan imaamkii waa aqriyayaa maamuumkiina waa aqriyayaa ruuxii munfaridka ahaa bal maamuumka markay noqoto iyadoo la amray inuu aamuso u dhagaysto qur-aankii la aqriyayay iyada haddii dee imaamku sakataadka leeyahayna halkaasuu kuba aqriyay bal cabdurasaaq iyabaa wariye saciid ibnu jubayr ayuu kaba wariyey naa faatixada isagoo kaba hadlayay waa la aqriyayaa maamuumkii waa aqriyayaaye laakiin dee dadkii hore waa dadkii isagaba markaa dee isaga waa taabici wey taabici dhaxabe kaana dee man salafa ama dadkii hore waxay ahaayeen imaamkii sakataad bul ama aamusbu saacad buu aamusayaba mudduu aamusayay lama aqriyi karo bal muhimku kolley waxa weeyaan imaamka dee maamuunkiyadii u aqriyaya wixii ka badanse dee salaaddii jahrigeed haba dhegeysa wey salaaddii sirigeed lagamaba hadlaye bal xadiidka inta iyada ama umuuraha kale khaasatana dee dumaaniinaadkan iyo umuurahan buu ruuxu fudaydsaday ama saxaabigaasi kaba tegayay taas baana salaadiisii ka dhigtay dee salaad la-aan kaba dhigtaye umuuraha kale way noo dambeeyaan uma qra' maa tayasara macaka min alqur'aan kale qira'a bilowgeedna waan kuba jirnaa waana inoo socon doontaa isagoo xataa salaad salaad u dhigan doonana waan arki doonaa biidni illaahi tacaala xadaثna abu النucmaani qaala xadaثna abu cawaanata can cabdilmalik bni cumayri can jaabir bni samurata qaala anahu qaal waa xadiidkii xalayto inoogu dambeeyey ama dee kacbaat bnu samitun baa kaba dambeeyey waa xadiidkii markii reer kuufa ay sacad ibnu abi waqaas saxaabigaas ay ka ashkatoodeen ay waxyaalo aan jirin dee kuba sheegeen barhkood maaha reer kuufa oo dhan marka cabdilmalik ibnu cumayr iyo jaabir ibnu samura markaa horeba way inooguma sugnaayeen laakiin abu cawaanna xataa wuu inooguma sugnaa ee muuse bnu ismaaciil baa sheekha bukhaari ahaa halkanna abu nucmaan weeye waa caarim maka xadiidkiina intii qiraa'ada ku tacalluqsanayd buu ka soo qaadayaaye dee qisada inteedii kale waa gooyey xadiidkana ee marar kalena wuu soo celinaya markii labaad uu soo celiyo weeye mar dambena isagoon isna dheerayn ayuu soo celin doonaa iyadoon inagaba dheerayn taasoo xadiidkuna kooban yahay wuxuu ihi jaabir ibnu samuro qaala qaala sacdun sacadna abtigii buu ahaa jaabir sacad baa yidhi markii uu cumar dee weydiiyey arrintan ay qoladani sheegeen ee xataa ay iska daa waxyaalihii kaleba ay yidhaaheen salaadiina ma fiicnaynayo saxiixa muslim yaa waxaa dhacayba atacallimin alacraabu salaata ma nimankaa reer miyigaade jahliba halkaa kaba jooga aniga salaad ibaraya kolna dee ma reer bani asad iyadoo uu ka warramay saabiqadiisii islaamiya siday xaaladoodu ahayd ayuu leeyahy maantana waa kuwa nimankaa reer bani asad ay dee doonayaanba dee inay waxyaalo saasa ay anigii ibaraan igu edbiyaan wuxuu ihi sacad baa yidhi isagoo ka jawaabaya xaggii salaadii kuntu waxaan ahaa usallii mid tukiya bihim iyaga waa dadkii uu tukinayay waa reer kuufa dee masjidkii weynaa isaga ka imaam ahaa masaajidii axyaada iyo xaafadaha mooye isaga amiirkii ahaa salaata rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam salaaddii rasuulka ilaahay baan tukinayay salaata yalcashiy macnaa waa ka salaati rasuulilah sidii rasuulka ilaahay u tukanayay salaata yalcashiya xalay salaata alcishaai baan soo maray waataa nini ruwaaddu marka hore halkaa waa taase tan dambe waa san ah oo debel waxa weeyaana bal tan dambaana dee riwaaddii ay badankooda kuba yimaadeeno ama xadiidka duruqdiisa kale waa labadan salaadood ee gelinka dambe la tukado waa duhurkii iyo casarkii rasuulka ilaahay salaadiisii baan tukinayay la akhrimu maan dhimahayn canha iyada waxba rasuulka ilaahay siduu u tukan jiray dadka u tukan jiray waxba kamaan dhimahayn marka muxuu yidhi arkudu waan dheeraynayey ku nagaanayay weyo waan dheeraynayey fil uulayeyne labada ragcadood ee hore waa labada ragcadood ee hore qiraa'ada ayaan dheeraynayey buu yidhi oo dee maaha rukuucdiiyo sujuuddiya way sinaanayaan meelaha kale meelahan dheeraynta maaha halkan rakacaadka waxaa u dhexeeya waa qiyaamka bal martala markaa labadaa ragcadood ee hore dee daahirka xadiidkuna waa labadooda inuu in isleeg uu taagnaanayey oy isla miqdaar ahaayeen intii uu aqriyayay taas baa daahirka uu yahay laakiin dee abwaab baa inoo dambaysa rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh ragcadda hore inuu dheerayn jiray oo ragcadda labaad iyadoo dee kuwii dambe marka faatixa lagu gaabsada ay kaba dheeriyeen laakiin ragcadda hore inuu sii dheerayn jiray bal halkaasna kalaamkeedu waa inoo dambeeyaaye imika horta labada ragcadood ee hore waan dheeraynayay buuni waa xadiifu waan goynayay waxa uu goynayaana waa qiraa'adii maha qiraa'adii oo dhan ee dee waa tuulkii iyo dherarkii labadaa hore kuba sugnaa fil ukhriyeyna oo iyaga waan gaabsanayo ama bal faatixadii uun baaban kuba gaabsanayay sidaa dee axaadiidaba inooguma dambaysa in walow dee kolley saxiixa muslim iyo axaadiid xaggan qiraa'aadka intii uu rasuulka ilaahay aqriyay maqaadir kala duwan ee ay saxiixa kuba sugan tahay axaadiidda qaarkoodna ay bal keenayso si wuxuu faatixa in ka badan rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh aqriyi jirayba waa axyaan iyo awqaadda qaarkeed eh bal labadan dambena qiraa'ada waan gaabinaya maha qiraa'aba maan aqriyahayn waxba maan aqriyayna laakiin dherarkii kuwa hore lahaayeen ayaan soo gaabinayay faqaala cumaru cumar baa wuxuu ihi radia allaahu canhu dalika dannu bik macnaa arrinkaa iyo inaad salaada sidaa aada u tukanaysay oo sidii rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh aad aragtay isagoo dadka u tukinaya aada u tukin jirtay waa wixii lagaa filayey oo wixii lagu malaynayay abaa isxaaq taas buu adigu cumar yidhi balin kolley qiraa'adii baan kuba jirnay dee faradna inay qiraa'adu tay waa ta aan soo aragnay aimada sida xanafiyadoo kale faradka waxay ka dhigaan qur-aanuun laba aqriyo faatixadana waajibunbay kaba dhigaanoo ruuxu hadduu ka tago aatim ha noqdee laakiin kol hadduu qur-aanuun aqriyo salaadiisu way ansaxaysaa bay idhaahaan kolle iyaguna asal ay leeyihiin bay ku socdaan oo ah bal maalan iyagoo waajibka iyo faradkana kala qaada iyagoo bal maalan ka dhiga waxay farad ka cabirayaan qur-aanka wixii kuba yimi oo dee isagu hubuudkiisu qadci yahay umuuraha axaadiida kuba sugnaaday ee waajib bay kaba cabiraan oo kale bal markaas kolkollayn markay waajibka kaba cabiraan amayn sunnaha wixii kuba sugnaaday asalkood suuya haddii dee bal qur-aankii macno faa'iideynayay oo macno cad uu faa'iideynayay oo wax ka siyaadsan qur-aanka wixii kuba sugnaa xadiidku yimaado waa masaladan dee xagga usuulkana ziyaadatu cala nas ay yidhaahaanoo bal maalan kolkol markaa taasoo kale inaayn sugin baa dhici karta laakiin dee axaadiidaas axaadiidaas sugan ee kala duwan kaa cubaadatu bnu saamit iyo weliba alfaada uu leeyo kama gudayso ruuxaan faatixa aqrine umuarahasba ah in faqra'u maa tayasara min alqur'aan oo imakana uma qra bimaa tayasara macaka min alqur'aan kii inoo fasirayay waxaa faradkee dee laga maarmaankii salaad faatixadii buu noqonayaa bal xagga faatixadana waataan soo sheegayno maamumkuna waa aqriyaya dee munfaridkii imaamka hadal kama taagna xadiid baa jira kolley bukhaarina juskiisan alqira'a kuba wariyey aimo kalena ay soo saareen bacda asxaabi sunan oo bal maalan tirmidiya ibnu xibbaan iyo oo ahaa cubaadatu bnu saamid xadiidkii oo rasuulka ilaahay inay mar qiraa'adu intay ku cuslaatay malaa dad baa la aqriyayay dee nooc yar jahrina way laba yimaadeen isna uu aqriyayay ayuu markii uu dhammeeyey yidhi waxaa laga yaabaa inaa aqriyaysaan imaamkiina gadaashin ee haabay yidhaaheen oo markaa imaamku wax aqriyay idinkuna aqridaane falaa tafcalu ilaa bifaatixati alkitaabi fa inahu laa salaata liman lam yaqra biha waana dee adilada kolley waxyaalo kalena waa jiraan xadiid abi hureyran soo qaadnay hore ama kalaamkiina waa inoo horreeyey ka qasamtu salaata markii uu warinaye dee maamuumkiina bal inuu aqriyayo hoosba hawa aqriyo wax intaasba ha kuba gaabsado bal markaa taasi weeye faatixadna imika maa tayasarana umuuraha ay kuba xambaarantay wataa ama umuuraha kale bal maalan qiraa'ada dheeraynteeda labada ragcadood iyo tan uu tilmaamay wuxuu soo qaatuun in qur-aan la aqriyaya iyo qira'a ay jirto ihbaatkeed weeye ama umuuraha kale dheerayntiia waxa kuba tacalluqsan buu dhigan doonaa wuxuu uhi markaa musanifku raximah llahu tacaala baabulqiraa'ati fi duhr qiraa'adii la aqriyayo qur-aan salaada duhur ayuu baabkiisii yahay macnaa waa ihbaatkii imaka halkan in salaada duhurna walow ay dee qiraa'o siriyaa qiraa'adeedu ay tahay in qur-aan la aqriyayaa jiro intan la taagan yahay aanay waxaa loo taagan yahay dikri kaloo la aqri ama duco kaloo la ducaysanayo eemaka waa qiraa'ada sugitaankeedii dee hoosna way u imanaysaa oo sir ahaan baa loo aqriyay kolleyna waxaan filayaa khilaaf sidaasi kama taagnee ibnu cabbaas baa laakiin qowlkiisu ahaa oo dee san dee abi daawuud iyo keyrkiiba ay wariyeenba isagoo kaba dhigayay in dee qiraa'adaas salaadaha sirigaanu qiraa'adooda kuba tegin kol laba weydiiyey oo dee rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inuu aqriyi jiray adigu bal ma sugahayn isaga naftiisu inaanu aqriyan baa taas laakiin dee axaadiidu waa ta inooguma timi aan haynana cid kaloo qowlkaa lehna imaka ma garanayno ee imaka waa isbaatkii qiraa'ada salaada duhur walow dee hoos loo aqriyayo in la aqriyayo taas buu baabkeedii yahay xadaana abu nucaymin qaala xadaana shaybanu can yaxya can cabdillaahi bni abi qataadata can abihi qaala anahu qaal kolley sanadku isagoo sanan iyo umuuro waata aynu soo araaragnay shaybaankuna ina cabdiraxmaan weeye yaxya hadna maa cabdillahi bn abi qataada ka warinayaana waa yaxya bn abi kaiir waa nin imaamo weeyaanoo aimadii waqtigiisii marka la eego siqaara taabiciinna weeyaane kaba mida bal marka la eego axaadiidta badan dadkii lagaba wariyey ama raggii ugu mudnaa dabaqadaas marka la eego ee axaadiidoodu ay faaftay ee inta badanna marka la eego asaaniidda kusoo noqnoqda waliba dhowr ninna lagaba magacaabo ama lixu isagu kuba jiro ayuu kaba mid yahay waa ninkaas yaxya bn abi kaiir markaa saxaabiga abu qataada wuxuu yihi qaala kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yaqra-u mid aqriya fi ragcatayni labada ragcadood ee aluulayeyni hore ee min salaati duhri salaada duhur kaba mid ah bifaatixati lkitaabi faatixada iyo wa suuratayni laba suuradood oo macnuhu waa suuratin likulli ragca weeye maaha ragcad kastabaynu laba suuradood aqriyi jiray waa suuratin likulli ragce ayuu aqriyayey rasuulka ilaahay yuطawilu wuu dheeraynayey fi luulaa ragcadda hore wa yuqasiru waa gaabinayey oo dee walow suurad iyadana aqriayo laakiin ragcadda hore ragcadda hore ka gaabnayd weeye fi thaaniyati ragcadda labaad wayasmicu waa kanoo inuu qur-aan aqriayo dee inay waa kaas waxa weeye waaba salaad siriye waa siay kuba ogaanayeene wayusmicu uu maqashiinayayo al aayata aayad axyaanan awqaadda qaarkeed macnaa rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ama taas dee camdiba haba noqoto si dadku qiraa'ada u ogaadaan ama taas jahriga caynkaasine aayad iyo taasi inaanu salaaddii waxyeelayn looba ogaado haba noqoto ama istiqraaqii rasuulka ilaahay dee naftiisii iyo qalbigiisii ay ku wada shuqloonaayeenba qiraa'adan oo kolkol markaa taasi ay keenaysay inay dee aayaadka qaarkood kaba soo boodaan haba noqotee laakiin aayad bal ay suuraddeeda garanayeen sida luqmaan iyo daariyaat iyo taas ayay maqlayeen oo rasuulka ilaahay kaba maqlayeen wa kaana wuxua yaqra'u mid aqriya fi lcasri salaada casr bifaatixati alkitaabi wasuuratayni dee salaada casarna waa labada ragcadood ee hore sida kuwan aynu duhurka kuba soo maray faatixadana waa aqriyayey laba suuradoodoo waa suura likulli ragca weeye ragcad kastaba suurad inuu aqriyayey wa kaana wuxua yudawilu mid dheereeya fi ragcati luulaa ragcadda hore min salaati subxi salaada subax kaba mid ah waa dheeraynaya waaba laba ragcadood iyaduya dee qiraa'adiina way ogyihiin oo waa la jaariyey rasuulka ilaahay wa yuqasiru uu gaabinaya fi thaaniyati ragcadda labaadna uu gaabinayay bal kollay salaad salaad buu inooguba dhigan doonaa axaadiidana markaa dee kol hadday labadiiba maka way inoogu jirteen duhur iyo casar oo kale markuu casarka dhigtana waa soo celin doonaa xadiid aynu xalay soo marrayna waa isagana inoo keeni doonaayo dee isagu khabaab ibnularatoo la weydiiyey rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh ma aqrihi jiray xaggan kale dheeraynta oo kale iyo taasna baabbuu u dhigan doonaa isagoo ama soo celin doona xadiidkii sacd ibnu abi waqaas iyo bal markaa in ka soo qaadan doono bal markaa waxaan leeyahay waa axaadiid tadaakhulkoodu iskaba badnaanayo dee waxa weeyaan abwaabtina inta badan markay dee axaadiidu kolkol xadiid wax ka bamaya xadiidkii salaad waqti wax ka badan uu kulansanayo baabkana uu munaasib buu noqonaya baabkana uu munaasib buu noqonayaa bal iyata xadiidka inooguba sugan rasuulka ilaahi horta salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qur-aan waa aqriyayay waa taas weeye iyada halkaas way noogu suganta waa qadiya mafruuqa minha hadalkaa ibnu cabaasna waan iskaba dhigaynaa waxaana inooguba sugan faatixada dabadeed inuu suurad ragcad kastaba aqriyayay kolley baabka ka dambeeyana taasi way inooguba iman doontaa waxaana yidhaahaan bal dee se ibnu rajab iyo malaa itifaaq guud baabuu soo naqliyaaye suurad oo la aqriyo ayaa ka mudan ayay yidhaahaan ama kaba fadli badan iyadoo la aqriyo dee in qadarkeedoo suurad dheer ah ama waa qeyb dee suurad kaba mida ama aayaad kaba mida bilow ha laga aqriyo dhex ha laga aqriyo dhammaad ha lagaba aqriyo bal taas kolleyna waa jaanibka dee imaam nawi ay soo qaadaan waa taa ibnu rajab iyana ay soo qaadaan saan leeyahy sharaxiisa inuu kitaabka kuba leeyahay xataa baqawi baa isagu wuxuu siyaadiyaaba san shaarixu kaba soo naqlinayo suuraddu hadday ka gaabantahay qadarkii la aqriya laakiin iyadu suurad kaba mid ahayd taasoo kale waxa weeyaana tanubaa awlaa kolley halkay kaba qaadanayaanna waa cibaaradan ah imaka rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inooguma sugan kaana yaqra'u markaa bifaatixati alkitaabi wa suuratayni lafdigan ficilkan mudaaric iyo kaanadan ayaa waxaa laga dareemayaa muwaadabo rasuulka ilaahay taas laasimi jiray dee waana cibaaro inagu soo noqnoqon doonta way bannaan tahay dee suurad adigu in ka mida in laba aqriyo in waxa weeyaan suurad la kala gooyo oo la aqriyo taasi way bannaan tahay rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh way noogaba sugantahay sida suuratulcaraf oon arki doono oo uu salaad ku aqriyo u qeybiyey waxaa iyadan rasuulka ilaahay noogaba sugan kitaabkeenna yani isagoo mawsuula kuba sugnaanee saxiixa muslimka uba sugnaatee isagoo rasuulka ilaahay qad aflaxa almu'minuun aqriyey markuu soo gaadhay dikra muusa ama dikra muusa iyo haaruun iyo meelaha soo gaadhay inta qufac qabtay uu markaa joojiyey oo uu rukuucay intii kuba rukuucay bal matalan markaasin dee waanay jirta iyada abubakrin oo baqara iyaduna laba u qaybiyey oo saase waa wax bannaan oo wax jaa-ise laakiin waa jaanibka afdaliyo iyo awlowiyo malaa jaanib kaleo milicsadaadna waa jiraayo inta badan dee ruuxii macrifo aada u ziyaado taa u lahaa mooye kolkol aayaadkii dee iyaday suuraddan ka wada mid yihiin bay kolba qadar aayaadi iskuba xidhan yahay qadar aayaadi marka waxaa dhici kartan ruuxu hadal wada socday inuu dhexdii ku kala gooyo ku kala joogsado taasoo kala dhacdo adna tan imaam nawowi raximah llahu tacaala walow adnay salaada aanay ku tacalluqsanayn qur-aankaba ruuxu markuu aqriyayo ayuu yidhaha dee halkan jusku kaya uun ama kolkol xisbigu kaba bilaabmaya uuni kolkol baanay ahayn meel maxal waqfi ama maxal joogsi aanay ahayn oo ruuxu hadalkii isku xidhan yahay markaa suurada qaar buu soo qaataa ama dee waa amhila ayaaba jirta imaka kaba soo qaado wama ubari'u nafsi oo kale waa hadal wada socday ayuu dhexdeed ayuu kuba sugan yahay juskiina waa ka markaa ruuxu hadduu aqriyayo dee inuu ama xagga hore kuba joogsado ama taasoo kale dee suurado kala duwan baa kolley jusaskoodu saa yihiinba bal markaa waad oo inuu la socdo yar macaanida iyo irtibaadkii si aanu u kalabagoyin balaba taasna milicsigoodu waa kuba jiraaye bal waa taase laakiin dee rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wataan leenahay suurad qadar ka mida waa aqriyey suurad waa kala gooyey bal maalan dee suuradna waa taam yeelayba waa taam yeelay ee waa qowl dee ahlulcilmigu ay leeyihiin jaanibka iyagoo eegaya cibaaradana suurad suurad buu aqriyi jiray macnaha waa inuu dhammayn jiray baa daahirkuna yahay taas bal markaa taasba weeye oo imaka imika halkanta inooguba sugan waxaa qayba inoo yar dambeeyo xaggan ah ta horuu dheerayn jiray tan dambena waa gaabin jiray waxa ay bacd alculamaa dee kolley daahirka xadiidku saas weeye oo racaddeer de waxaanay tahay un ama nashaadkiina ruuxu waa markii oruu salaada galee nashaadki waa badaya sidan sheekh taqiyudiin uu kaba soo noqlinayo baana sheekh kuba soo noqnoqo kitaabka isagoo intaa ku gaabsado qaalo sheekh taqiyudiine bal intan waxaan filayaa dee habkii aa ku heli jirteene inta meel lagu yar dhuufta uun waxa weeyaan uu kuu soo boodaya tarjamaya taasi kanimo jirayso taasoo kale oo waxay isaga yar baahantahay macrifo kan yaa laqabkan leh kole way isku dayi doontaane laakiin asheekh taqiyudiin buu kasoo noqon wax laga yaabaaba sababtu inay tahay ragcadda hore nashaadkaa badan oo ta kale ka badan saasay takfiifaya laakiin arrin kalena way jirtaa dee axaadiiday nooguma suganoo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ragcadda hore waa dheerayn jiray kolkol buu dheerayn aada u badan dheerayn jiroo ruuxuu weyse tegi jiruu soo noqon jiray isagoo ragcaddii hore kuba jira markaas arrinkuna waxa weeye dee waxaa laga yaabaaba dadkay markii yar dib dhacaysay u soo gaadhaan oo xaggii ay kuba soo gaadhaan taasoo waa dadka intidaarkeedii iyo bal wixii yar dib dhacaysay hore uguma soo gaadhaan taasna kollay qayb ka mid ay ahayd umuuraha uba dheeraynayo taas waxa weeye rasuulka ilahi taasi uba tukan jiray kollay baabna uu inoogu keeni doonaa xadaثna cmar bn xafsi qala xadaثna abi qala xadaثna اlacmash qala xadaثanii cumaaraة can abi macmari qaala anahu qaal kollay xadiidka acmash iyo inta ka dambaysaba casharkii xalayba ay ku jireen iyagoo sanadku san u wada socda waanu soo celin doonaa uun haddii aan la yidhaaho oo baabkan ka dambeeyana isagu kuba bilaabi doonaa horena cumaaratu bnu cumayrna magacuu inoo dhameeya abumacmarna horeba sidan xalay usoo sheegnay oo cabdullah bnu sakhbara ayaa la yidhaahaa abihi waaba saxaabiye haddaba qaala wuxuu yidhi abu macmar sa'alnaa waxaanu weydiinay khabaaban khabaab ibnu larat akaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay ma aha yaqra-u mid aqriya fi duhri waalcasri waa salaado siriya hoos loo dhigayo qiraa'ada dee inuu ducaysanayo inuu dikri kala aqriyaana ixtimaalkaasaa jira qur-aan ma aqriyi jiray salaada duhur iyo salaada casar qaala wuxuu nacam haa qulnaa waxaanu nidhi biayi shayin shaygeebaa kuntum ahaydeen tacrifuuna kuwa gartay inay waa taagan yahay waxba kama maqlaysaan in dikri iyo ducaba waa ixtimaal ba ayaa markay meeshii imanaya maxaa ku garanayseen qur-aan inuu aqriyayo qaala wuxuu uhi bidiraabi lixyati waa garhkiis iyo dee daabankiisana dhaqdhaqaaqa ay dhaqdhaqaaqayaan waana halkii xalayta usoo qaatay rafculbasari ila alimaan buu xadiidka keena waa basarkii oo xaggii imaamkii laba eego intaasay baabku ahaa imika halkana waa qiraa'adii labadan salaadood iyo dee sirigaa inuu wax aqriyi jiray taasaanu ku garanayno dee xarakadan waxa weeyaan lisaanka iyo dibni iyo markay wada dhaqdhaqaaqayaan ayaa dee waa inuu qur-aan aqriyayo mala dee taasi kol haddaan waxba la maqlahayn inay dikrigii iyo ducadiiba iyaduna taa way keenaysaa dhaqdhaqaaji way keenaysaaye dee waa arrinkii ay ogaayeen oo ah qiyaamka salaadu inuu kolley qur-aan la aqriyo taas waa mid waana kan arrin kale abuqataada inoo soo kordhiyo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh xadiidkan khabaab yaana inooguma sugnaaninbe in alaaya bacda alaaya laga maqli jiray isagoo de la jahrayo oo ama aayad ay kaba soo baxayso la maqli jiro taasna lagu ogaaba ee qur-aan inuu aqriyayay bal markaas waa taa bidiraabi lixyati bal waxa weeyaan qiraaadii duhur baynu kuba jirnay ihbaatkii qiraadu waa inooguba sugan yahay halkan arrin kaleo halkan ay dee bacd alculamaa ay sharaxyada ku soo arooriyeen oo ah qiraa'adii wuxuu sheegay inuu rasuulka ilaahay fakigiisii iyo wadaamankiisiiyo dee intani ay dhaqdhaqaaqayeeno garhkiisina taasuu laba dhaqdhaqaaqayay haddaba markay tahay qiraao dee bimatalan qiraa'adii walow dee shaaficiyadu ay yidhaahaan waxa shardiya inuu dee isagu ismaqashiiyo si bimatalan noocaas satii sirriga ahayd bal taas yaa laba odhan oo dad kale yaanay odhaninba shardigaase laakiin haddana qira'a maxaa la yidhaaha waa waxaa xarakada lisaanka iyo dibniya wixii ay ka wada qayb qaadanayaan ruuxu hadduu isku xidho afkiisii bal xataa carabkiisa gudiha kaba dhaqdhaqaaqayo nita ama se uu yidhaaho isagoo doonaya ikhlaas iyo bal taasoo kale ama tashuush kaba ordaya uu qalbigii un kaba aqriyo uu aamuso oo kale yada qiraa'adii salaada ma noqonayso qiraa'adii salaada waa tadabbur waa tafakur ama alqiraa saamita waxaanay dee yidhaahaan bal maalan markan qiraa'ada ay kuwa laakiin taasoo kale qiraa'o laguma tirinayo haweenaydii xaadka lahayd ruuxii janaabaysnaa hadduu qur-aankii oo dhan saa uu ku dhammeeyo wax maxduuruu ku dhacay iyo wax ithmi oo qabanayo iyo ama taasi ma jirayso sababtu dee qiraaa qira'a waxaa la yidhaha waxaa iyada xuruuftaas iyo dee bal maalan lagu carabkii iyo dibnihii iyo kuwaasi ay kaba qayb qaadanayaan dee dadka kale yaanay maqlinbe taas ba ah waana xadiidka ta inooguma suganoo iyadna rasuulka ilaahay waa dhaqdhaqaaqayay yaanay maqlin qiraa'adii waa salaad siriya laakiin waa kaa ay carabkiisii iyo de labadiisii fakiya kuwaasoo dhami ay dhaqdhaqaaqayeen bal waxaan leenahay qiraa'ada in uu ruuxu aamusan yahay ee ay tahay waa tadakur iyo xusuusun bay noqon markaa ma noqonayso qiraa'o salaadeed oo salaadii saa uguma hagaagayso dee sida kale iyada basi kuma sugna waana ta aan leenahay ruuxa qur-aanka loo diidayay hadduu isha kaba aqriyayo isagoon carabkii dhaqdhaqaajinayn wax maanico ku sugani ma jirto hadduu isagoo korka ka hayay saasoo dhan uu naftiisii ku dareeriyo qur-aankii iyadana maanic kuma sugna ruuxii xayd lahaa iyo dee ruuxii janaabaysnaayo waayo sababta qiraa'o lama odhanayo qiraama qiraadii markaa waxaa keenaya xarakaadkan keenaya bal taaba wey umuuraha kale iyadna noogu sugan xadiidkan ka hore haddii ruuxu aayad la iyaday salaadu siri ay tahay in ka mida uu sare u qaado oo kale dee jawaaskeed waa kan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh tani kaba sugnayd qolooyinka kolkol malaa kalaam ka keenay sujuudiya waa jahrigii dawiilka ahaa ama israarkaasune laakiin jahriga aayad iyo taasoo kale marmar dhacay shay jaa-isa weeye waa tan rasuulka ilaahina salawaat ullahi wasalaamu caleyh arrintani ay kaba dhacaysay baabulqiraa'ati fi lcasri qiraa'adii salaada casar waxa weeyaan laba aqriyayo iyadna ihbaatkii qiraa'adii ujeeda iyo dee inay siri tahayna labadooduba dee waa labadaas salaadood ee hoos loo dhigayo qiraa'adii xadaثna mxamed bn yuسuf qal xadaثna qal xadaثna سfyaan can اlacmaشhi can cmaraةa bni cmayri can abi macmari qaal qultu lkhabaab bn اlarat akaana الnabiyu slى اllahu عalيه waslm yaqrأu fi الظhri wاlcasr maxalu shaahidka waalcasrida weeye intan qaala nacam qultu bأyi shayin kuntum taclamuuna qira'ata qaala bidiraabi lixyati xadiidka waan kaba soo baxnay makown xadaثna الmakiy bn ibrahima qal can hishaami can yaxya bni abi kahiiri can cabdاllahi bni abi qataadata can abihi qaala anahu qaal wale xadiidkana waa xadiidkii isna abu qataade imika un aan kaba soo baxnay sheekhuna dee duhur iyo casar baa la wada socday oo sanbuu labadii baabba ugu soo arooriyey laakiin had iyo goorna faa'iido kale ayuu markaas soo celiya ama faa'iide isnaadiya ama faa'iide matniya markuu xadiidka soo celinayo isagoo sanadkuna kii unuu yahay matnuna kii unuu yahay qaaliban kitaabka oo dhan way kuba yarto waxaa laga yaabaa labaataniyo xadiid wax ka badan inaan jaanibkaas laba helin hishaamkuna saan soo ogaanay yaxya bnu abi kaiir hishaamkan ka warinaya waa hishaam dastawaa'i weeye wuxuu ihi kaana nabiyu sala allahu caleyh wasalam yaqra'u fi rakcatayni min alduhri waalcasri bifaatixati alkitaabi wa suuratin suuratin macnaa suuratin likuli ragca wa yusmicunaa waanana maqashinaya alaayata axyaanan labada xadiidba dee waa timakaan soo laqbaynay baabu lqiraa'ati fi lmaqribi duhurkii baan aragnay casarkii baan aragnay maqribkii tartiibtuu wadaa ilaa subaxa u dambaysiiyo dee san mawaaqiiddii kusoo marnayna weeye duhur buu kaba bilaabo subaxay u dambaysiiyaan bal taasunbay u dambaysiiyaan ee haddaba qiraa'adii la aqriyayo qur-aan salaada maqrib oo imika qadarkeed waxay adugu ka midna waa inoo iman isbaatkii qiraa'aduna halkan dee iyadu waaba qiraa'o la maqlayo oo kuwa hore way kaba duwantao kuwa ixtimaalkii ku sugnaa iyadu halkan kuma sugnee bal qiraa'adii xagga maqrib ayaa waa taqdiirkeedii waayo isbaatkeedii maanta halkan sida kuwii hore aan idhi waa salaad jahriyo waa shay dee layska wada garanayo ee bal markaa taqdiirkeedii kolley taqdiirkuna inooguma dhammaanayo kitaabka inta inooguma sugan ee laynoo soo aroorinayo xadaثna cabdالlahi bn yuسufa qaal akhbarana malik can ibni shihaabi can cubaydاllahi bni cabdاllahi bni cutbata can ibni cabaasi radi allahu canهuma qaala anahu qaal wuxuu uhi cabdالlahi bnu cabaas ina uma اlfadli um اlfadli ayaa samicathu maqashay ibnu cabaas walxaal huwa yaqrow muqtada daahir wuxuu ahaa samicatni waayo isaga weeyaane waa irtifaat halkani umulfadlina waa hooyadii isaga oo dee waxa weeyaan walaalkii oo kaba weynaa alfadl bnu cabaas oo isna saxaabiya ayaa iyada iyo cabaasba loogu kunyoodo cabaasna abulfadli baa la yidhaha ama kunyadiisa dee lubaabana umulfadli baa la yidhaahaa waxay walaal ahaayeenna maymuuna bint alxaaris uma almu'miniin kollayna oo dumar toddoba ahaayo dee adigu kollay ama hooyay ku walaal ahaayeen ama aaboo dhammaan isku wada abiyi hooye may ahayne wado asma bintu cumaysiya baaba kaba mid ahay dadka ay walaalo ahaayeen bal markaasoo aada u qayim u mudnaayoo reer dee waxa weeyaan taas aha reer bani hilaal ayay kaba mid ahayd waana lubaabat alkubra oo waayo malaa khaalid ibnulwaliidna hooyadii walaalay ahaayeen oo iyadaa iyadna lubaabo la odhanaya waxaana uu sheekhu halkan soo naqlinayaa in laba yidhi waa awalu imra'atin aslamat bacda khadiija waar barhkood baa taa yidhi macnaa islaamkeedu waa horreeyo odaygeedii cabaas oo kale aad bay uga islaamnimo horreysay waayo islaamku islaamkiisu dee waa dambeeyo xataa beder waa kii joogay xagga gaalada kaba socday bal walow nooc ikraah jiray ama ay mukrahiin ahaayeen dadkaa reer bani haashimo yimi ooy dadka ka hadhi kari la-aayeen waana tii la qabtee uu isfurtayba isagu fidyada uu bixiyey saynu kitaabkii abwaabtii masaajida kusoo marnay isaga iyo dee qolooyinkii u adeerkaaba isagu xoolii uu kaba bixiye laguma furaniyo waxna looma dayn iyadu laakiin islaamkeedu waa horreeye laakiin wuxuu xaafid raajax yeelayaa khadiijo dabadeed haweeneeda la odhanaya iyadaa dee uu hor islaamtay waa cumar ibnu lkhadaab walaashii faatima saciid ibnu zayd ibnu camr ibnu nufayl haweenaydiisii oo dee saciidna hore uu islaamay oo cumar waa dadkii uu dhibay xidhxidhi jiray islaamnimo daraaddeed markii dambena sabab uu ahaa inuu isagu islaameen bal haddaba taasa ka horreysuu leeyahay waxay tii umulfadli baa maqashay cabdillaahi ibnu cabaas oo inankeediiya walxaal huwa yaqrow waaqri'ayo walmursalaati curfan waa rasuulka ilaahay dabadii waa tukanayey walmursalaati curfan buu aqriyey markaasay maqashay faqaalat waxay tidhi yaa bunaya isagay la hadlaysaa inankaygiyow wallaahi baan ku dhaartee laqad dakartanii waxaad i xusuusisay biqiraa'atika aqrintaadan haadihi suurata suuradan aada aqriday aada igu xusuusisay ayaad igu xusuusisay weeye oo macnaa qiraa'adaadan suuradan waaqaca hore iyo arrin kale oo maxay tidhi innahaa suuradani la aakhiru maa kii kii ugu dambeeye weeye samictu aan maqlay min rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam yaqra-u xaal u aqriyayo bihaa suuradan fi lmaqribi oo waxbaad i xusuusisay leedahay rasuulka ilaahay salaad uu iyaga tukiyey suuradanna uu aqriyay bay xusuusatay markaasay leydina waana tii ugu dambayseen arko rasuulka ilaahay oo aqriyayaba aan arko suuradaas salaad maqribna way ahayd macnaha markii uu xanuunsanayay ahayd masjidka dhexdiisa may ahine gurigaabay ahayd waa tukinayay isagoo xanuunsanaya haddaba rasuulka ilaahay culus yahay ayuu haddana suuradan salaad maqrib kuba aqriyay bal markaa taasay leedahay inankeedii waad i xusuusisay bal rasuulka ilaahay maxaa inooguma sugan inuu salaad maqrib aqriyey walmursalaati curfan taas xadiid kalena waa kan xadaثna abu caasim can ibni jurayji can ibni abi mulaykata can curwata bni الzubayri can marwaana bni اlxakami qaala qaala lii zayd bnu haabitin bal ibnu abi mulayka iyo curwat dadkan dhammaan waan soo wada aragnay abu caasimna waana abu caasim الnabiil ama daxaak ibnu makhlad sheekhada bukhaari raggooda waaweyn dabaqada waaweyn buu kuwa jiraa isaga iyo maki ibnu ibraahimkan kolkol buu markaa sida kitaabkaba kuba suganna waa sida bukhaari kaga wariyay abu caasim ba oo waa dadkaa xataa taabiciin laba kulmay curwat ibnu zubayr baa xadiidka marwan ibnu lxakam buu kaba wariyey kolley riwaayaadka qaarkoodna waxaa kuba yimid zayd naftiisa inuu kaba wariyo malaa dib dee waanu soo gaadhay waana la kulmaye inuu dib ugaba maqlaye marwan ibnu lxakamna waqtigaas dee kolley cuhmaan ibnu cafaanna inadeerkii weeye qolooyinkii iyagu dee reer bani marwan ee iyagu markii dambe mucaawiyihii labaad dabadeedba khilaafada la wareegay islaamka ilaa kii ugu dambeeyey lagaba qaadayeyna dee waa in isaga waalidkoodunbuu noqonaya waayo cabdilmalik ibnu marwan ayuu aabihii yahay madiinana amiir buu kaba ahaa waqtigii mucaawiye isagoo xagga dee amiir markaa kaba ahaa waana waqtigaa waqtigan zayd laba hadlayay waayo isaga amiirkii isagaa dadkii tukinayay markaa wuxuu yidhi qaala lii zayd ibnu haabitin zayd ibnu haabit baa igu yihi saxaabigaas maa laka waxaa kuu sugnaaday muxuu yahoo taqra waad u aqriyaysaa fi lmaqribi salaada maqrib biqisaarin suurado gaagaaban suurado yaryar uun maxaad salaada maqrib aada ugu caado yeelatay inaad aqrido bartan kolley inta badan halkan way tanwiiniyeen tanwiintuna ciwad waxay ka tahay mudaafu ilahigii laakiin waxaa jirta uunoo aimadii xadiidkan ama dee riwaayaadkii kale kutubta kale kuwa sugnaa xadiidkan uu kuba yimi kushmihani oo ruwaadda bukhaariyana isaga lafdigiisa weeyaanbe biqisaari lmufasali waa mufasal kuwada gaagaaban mufasalna aqwaal baa jirtay qowlka uguba raajaxsan ama laba qowl aan idhaahno xujuraat ilaa qulacudubarbinaas ama se qaaf waa suuradda ku xigta un ilaa qulacudubarbinaas aqwaal kalena way jirtaa kuwa ka hooseeya intaasiyo kuwa kala sarraysiiye laakiin de aakhirku kolle waa qulacudubarabinaas mufasalna waxaa loo yidhi fasligaa badan oo waa tan kolba suurada intay dhammaato bisinka bilaabmaya kolba suurad baa dhammaanayso dee waa suurado badan baa intaas noqonaya iyaguna ha sii kala dhaadheeraadeen haddaba wuxuu leeyahay mufasal weliba kuwiisa gaagaaban dee kuwa gaagaabanna waa duxaaya wixii ka hooseeya weeye intaas baa qasaarulmufasal ay noqonaysaa diwaalkuna walmursalaad wixii ka sarreeyuu noqonayaa kolley awaasidulmufasalla walmursalaad ilaa wadaxo intaas baaba awaasidulmufasal ay tahay maxaa ay aan ku arkaa buu leeyahay oo aad u aqriyaysa in maqribka had iyo goor kuwa suuradaha yaryar uun markaasaa muxuu leeyahy waqad samictu waxaan maqlay annabiya sala allahu calayhi wasalam yaqra-u aqriyaya xaal u aqriyaya oo salaad maqrib weliba bituula tuulayayni labada suuradood ee dhaadheer tooda dheer waa laba suuradood oo aada dhaadheer bal maalan tooda dheeroo duul duula dee waa tasniyatu adwal hordhan ee muanasu adwal weeyaan adwal oo mudakara ayaa muanaskiisii duula yahay markaa duulayeyna waa tasniyadii duulaadan weeye marka macnuu waa maxay laba suuradood oo dhaadheer ayay weliba labada tooda dheer ee labadooda xagga marka leega duulkeedu ziyaado yahay ayaaban arkay rasuulka ilaah aqriyaya kolleyna riwaayadda xadiidka markaa ama dee inay bukhaari u muwarin ee waxa weeyaan tafsiirkiisu labadan bukhaari muu dhicin laakiin aimo kale ayuu agtooda dhacaybo horta ta dheeree loo jeedaa duuladani waa suuratulcaraf taas weeye ama tan labaad ee ku lamaan ee ah iyaduna suurada dheer baa horta tii la aqriyaya labadooda ta dheer ba ahayd iyada taas xagga tafsiirkeeda dhowr qowl baa yimi maa-ida waa timi alancaamna way timi yuunusna way timi kolleyna malaa sida maxfuudkii waa suurat lancaam oo markaa wuxuu leeyahay labadaas suuradood oo labaduba ay dhaadheer yihiin labada tasii dheer oo ah alacraaf ayuu rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh suurada kuba aqriyey salaad meye salaad maqrib ayuu kuba aqriyay labadii ragcadoodna uu qaybiyeyba bal markaa taasba weeye markaa rasuulka ilaahay taasa inoogaba sugan aan maqlay adiga markaa maxaa kugu xambaarayuu leey hadiyo goor ad qisaar almufasal dee iyaduna tani may ahayn isagu kamuu cabirin kaana yaqra-u iyo imaka taas wax muwaadabo keenaya ama aan kaba fahmno ka qaadano laakiin waa aqriyay rasuulka ilaahay markaa dee salaadii maqrib labada ragcadoodna waa u qeybiyey waana sidaan ognahay dee suurad dheero haddii aayaadka tiradooda la eego dee suurat lbaqara waa ayad suuradda kusoo xigaysa xagga tirada aayaadka marka la eego walow ay yidhaahaan haddii dee si kale loo tiriyo oo kale oo kelimaadka la isu tiriyo kelimaadka suuratunisaa ka badnaanaysa oo ilaa laba boqol oo kelime iyo ayay la dheer tahay taasoo laakiin dee way aayaadkeeda ka dhaadheer ama kuwani aayaadkeeda ka gaagaaban si dee waa marka la eego xaggii aayaadka bacda albaqara iyadaaba ah taasuu haddaba rasuulka ilaahay aqriyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh bal imika halkan qiraa'ada sugitaankeedii iyo wixii kuma tacalaya markaas iyo qadarkeedii baan nidhi waa qadarkeedii maxaan haynaa rasuulka ilaahi walmursalaad inuu aqriyay isagoo alcaraf aqriyayna waan haynaa waxaa inoo dambaysa waduuruu aqriyey bal taasi waa inoo dambaysaa bal maalan waduurna aqrinteedu waa inoo dambaysaa yaa suurado kale oo rasuulka ilaahi aqriyayna iyadna axaadiida way nooguma timiyo bal rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh walow dee malaa mundu waqtin ay iska caadi noqotay in had iyo goor suuradaha yaryar laguma aqriyo oo laga yaabaa taasna qayb inay kaba ahayd dee xaggii kaleetaynu kuma soo marnay a bacdalculamaa inay qabaan waqti keliya maqribku inuu leeyo dee intaa saddex ragcadood ama shantaa ragcadood ee macaasunaha iyo weysadiiyo inahaasuun waqtigiisu kuma baxayo eenu waqti imtidaadba lahayn kolley waa arin isagu iskaba badnaa eh oo iska batay oo de ay markaa taasi laakiin rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayhi dee suuradaha kala duwan iyaguna aada u kala dhaadheer ayaa rasuulka ilaahi salaadan uu aqriyay maqrib taas uu aqriyay bal kalaam kalaan dib u yar eegi doonaa oo waxa weeyaan xadiidka naftiisa markii uu dhigtay abu daa-uud hadal uu yidhi laakiin baabka dambe ayaan taas kuma eegi doonaa bal rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh in waqtiga maqribku waqti dheer yahayna xadiidka waa inooguba sugan yahay in dee suuradaha yaryar wax ka duwan la aqri'i karo ama ay dee istixbaabkeedna kol dii rasuulka ilaahay kaba soo noqnoqotayna bal taasi waa inooguma sugan yahay dee kuwana waa la aqri'i karaa laakiin tanna laba aqri'ika istixbaabkeedna xadiidka waa inooguma sugan yahay bal baabkan baa isaguna inoogu biiraya walow jahri uu dhigto wuxuu yidhi baabuljahri jahrigii la jahraye lala jahrayey qiraa'ada fi lmaqribi salaada maqrib waa salaad jahriya iyadu bal taas buu baabkeediya kolley jahriguna horta waa imaamkii a horeeyo isagu dad maqashiinaya ruuxii keli ku tukanayena dee waaba taas oo kale laakiin waxa weeyaan bal jahrintii inay salaad jahriya ay tahay salaada maqrib qiraa'adeedu sare loo qaadiyo baabkeediya xadaثna cabdالlahi bn yuسuف qaal akhbarana maliku can ibni shihaabin can muxamed bni jubayr bni muطcimi can abih muxamed ibni jubayr ayaa wuxuu ka warinayaa xadiidka aabihii jubayr ibnu muطcim صaxaabi qaale wuxuu uhi jubayr samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu calayh wasalam rasuulka ilaahay oo qara'a aqriyey fi lmaqribi salaad maqrib bituuri suuratu duur salaad maqrib baa rasuulka ilaahay tukanayay dadku weliba tukinayay suuratu duur buu aqriyey taas baan maqlay baa jubayr ibnu mudcim yidhi oo markaa waxa weeyaan dee kolley maqalkan iyo jahri buu dhigtaye maqalkan uu maqlayey waa rasuulka ilaahay qiraa'adu lama jahrayay waa kan suuraddiina magacaabay arrinka jiraana waxaa weeye weliba ninkani markan uu maqlayo oo kale isagu ma tukanahayn ma tukanay bal masaajidkuu kasii baxayay oo bal maalan taasoo wakhtigaa muslim muu ahayn jubayr ibnu mudcim waa beder markii uu dhacay dabadeed ee dadkii badnaa ee kufaartaa la qabtay ee markii hore quraysho ay goosatay bal horta inaan lagu degdegin bal furashadooda si aan looguma digan oo taas oo kale bal taas ee adugu markii dambe ay bilaabantay dee in iyagii xoolaa inta lagaba qaato la furto wuxuu u yimi dee waxa weeyaan dad iyaga lagaba hayay qoyskoodii ayuu furashadoodu yimi walow halkaasna lagu dilay adeerkii oo ducaymat ibnu cadi waa ninkii loo dilay xamse ducaymat ibnu cadi oo badar baa lagu dilay isagaana dee arrinkan lahaayo waxshi isagu addoonkiisa ahaa isagaana yidhi haddii aad adeerkay aada u disho wax xamse aada u disho xor baaba tahay dee isaguna waa kii taas dilayba sina kuba xoroobay bal markaas waana dee waqtigan uu amrayo tane uu ninkan uu leeyahay haddaad hebel disho oo kalena waqtigan uu arrintan maqlay baa kasii horreysayba waayo tani waa beder baabay ahayd masjidkuu joogay waxaana u yimiba markaa dadkaas furashadeed aabihiina waa ninkii dee mudcim ibnu cadi weeye ducayma waa gaalnimaa lagu dilay mudcim ibnu cadi islaamnimo waa soo gaadhay laakiin dee muu islaamin see beder hortiibuu dhintay rasuulka ilaahayna abaal weyn buu u hayay mudcim ibnu cadi oo waa kaa kitaabka inoogu iman doonta ama ay kuba sugan tahay markii beder dad kaa badan la qabto xataa inankiisa uba yimi ayaa maxaa rasuulka ilaahay yidhi low kaana almudcimu bnu cadiyin xayan uma kallamanii fii haaulaai natna lataraktum lahu maanta haddii mudcim nool yahay uu dadkan dee nataana waa kaba cabiree uu igla haduu i weydiiso dhammaan waan usii wadadeyn lahaa dhammaan sababtooda markii daa'if uu kaba yimi uu rasuulka ilaahay xataa dee raggii kale uu dad u soo dirtay balse u magangeliyeen un ay ka wada cudurdaarteen waa ninkii rasuulka ilaahay uu jiwaarkiisa kuba soo galay qurayshna ogeysiiyey inuu jiwaarkiisa yaheen cidi taabanoo uu sidii kuba soo galay intuu isagii nimadii soobkii qaateen ilaa gurigiisii kaba tegayay oo arrintii rasuulka ilaahay u bahayay mudcim ibnu cali haddaba markaas waxaan leenahay taasi u yimi mar dambuu islaamay bal xadiidkay riwaayadkiisa kuba timi waa markii ugu horreeyey qalbigayga islaamnimad ku galay waayo suuraddan waa wada maqlay markuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh soo gaadhay ama khuliquu min hayri shayin ama hum lkhaaliquuna iyo bal markuu meelahaa soo gaadhay oo kale ayaa muxuu yidhi qalbigaygii ayaa wuxuu ku dhowaadayba inuu duulo oo kale macnaa raad taahiir weyn bay kuwa yeelatay laakiin mar damba islaamkiisu ahaa arrin kalena inooguba sugan oo ah xadiidka markan dee uu saxiix noqonayo oo kale ama xasan noqonayo dee waxaa loo shardiyaa raawigan warinaya inay cadaala u sugnaatay cadaaladana culimmadu waxay dee tafsiirkeeda kaba dhigaan waa ruux muslima baaliqa caaqila asaalim min alfisqi wa min khawaarim almuru'a ruuxaas baa cadli kaas baa xadiidkiisa la qaata maantana waa tan aan leenahay waqtigaas wariyan oo haddana xadiidkiisa inoogu sugaya kutubtii bal waxa weeye markaan ruuxa cadaalo loo shardiyayo islaam ha noqoto ama dee inuu caadil yaho nu faasiqib ahayn ama asalaam min alfisqi waa cinda alcadaa marka xadiidka dadka la gaadhsiinayo weeye marka ruuxaan dee cadaala u sugnaanin lagama aqbalayo laakiin taxamulka hore iyo warinta hore ruuxu hadduu fii xaali kufri wax ku taxamulo se imaka tan oo kalean haydlo ama ruux faasiqa wax dabdiyo wax maqlo laakiin markii dambe uu hagaagay uu xadiidkii waranaya waa la aqbalaya marka taxamulki iyo adahay kaliyihin waa cinda aladaa shardigu ee cinda taxamul shardigaasi ma jiro haddaba muxuu yihi rasuulka ilaahay suuraddan isagoo aqriyaan maqlay bal taasba wey kolley suuraddanna waa dhamaystay barhkood baa ka dhigay inuu aayaad qolooyinka dee san dee waxa weeyaan ama le suurado yaryar baa la aqriyay inuu in yaruu kaba aqriyay laakiin suuradda waa wada aqriyay waayo riwaayadka kalea taa inoo keenaya bal haddaba markaa waxa weeyaan oo imika inooguma sugan halkan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayhi salaadii maqrib suuradaha dhaadheer buu aqriyo kala dhaadheeraa tirmidi baa wuxuu soo naqliyaa imaam maalik ka soo naqliyaa inuu salaada maqrib uu karhay in la aqriyo suuradaha dhaadheeroo duur iyo mursalaad iyo ay kaba mid yihiin shaafici buu ka soo naqliya inuu yidha anigu taa ma karhaye bala saxiibu dee waana qowlka axaadiidani ay keenayso waaban dooranayaayo ma karhayo bal taas wey laakiin shaaficiyada agtooda qowlkooda shahiirka walow dee tanba dee karaahana kuma sugna kolley istixbaab in xaddii maba gaadhsiiyaane mala imaam maalik waa kaasoo dee marwaan waqtigiisiiyo in ka dambaysayba waa la koobayay madiine oo camalkaa reer madiine iyabuu xujaystee bal muhimku waxa weeyaan uun wuxuu rasuulka ilaahay kaba sugnaaday ee dee muwaadabadiisuna ay kaba sugnaatay mustaxab buu noqonayaa wixii bal maalan marmar uu yimi marmar un kaba dhacdayna dee iyadna wax karaaho ku sugani ma jirto markaa salaada maqrib waqtigeeduna waa dheer yahay suurad dheer iyo suurad gaabanbana waa lagu wada aqriyayaa intan aan haynaana suurad suuradaha kuwii ugu dhaadheeraa kaba mid ah iyo iyadna markay mufasalka noqoto kuwoodii dhaadheeraa waa duur oo kale mufasal markay noqoto awaasidiisii intiiba rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh aqriya bal xaafid ibnu xajar ba halkan wuxuu kordhinayaa maan arag ba xadiid intuu marfuuc yahay inuu rasuulka ilaahay aqriyay qisaara mufasal ay kuba timi ama cadayntii kuba sugan yahay xadiid kaliyo ibnu maaja buu sheegay oo ibnu cumar xadiidkiisii ah oo ah inuu suuratulkaafiruun iyo ikhlaas aqriyay kaasna culimmadu kolley way cileeyeen daahirka isnaadku dee markaa salaamaba haba noqdo waxay ku cileeyeen oy leeyihin may eh labada ragcadood ee ka dambeeyay ahayd xadiidku ee sidaa xadiidka kuba yimi arrintu ma aha oo bal maalan waa xadiidka keliya taasa marka bal waxaan leenahay ee waa la wada aqri karaaye hadalka laakiin sheegayay abu daauud ba raximah llahu tacaala markuu xadiidkaa hore ee acraafiya uu soo wariyey ee ayuu markaa sheegayna curwe iyo wuxuu aqrihi jirayna uu sheegay ayaa wuxuu yidhaahaaba xadiidkan khaasatan raawigii dee inuu suuradaha gaagaaban aqrihi jiray wuxuu markaa tilmaamayaa in xadiidkii zayd waa xadiidka acraaf in laguba aqriyaya inuu nasakhan yahay laakiin wax intaa dhaafsan uu caddeeyaa ma jirto malaha waxa weeyaanuun ah raawigii xadiidkaa warinaya curwo oo kale oo suuradahan yaryar isna aqriyi jiray taasba weeye taasna waa taabici naskina ma noqonayso oo dee waa barhkood sa yidhaahaanunoo dee waxaanuu u khilaafay xadiidkii uu warinaya wuxuu ogyahay naasikhie laakiin taasi xujo maaha oo bal hadalka abu daawuudna waa jiraayo waxna mansuukhi ma jiro rasuulka ilaahina way kaba sugan tahay bal hadalkaa waxaa meesha kaba saaraya maxay tidhi umulfadli rasuulkii ilaahay waqtiyadii ugu dambaysay ayuu walmursalaad aqriyay waqtiyadii ugu dambaysay bal isagoo xanuunsanaya dee xaala sixana way kaba duwantao bal markaa waxaan leenahay waqtigu waa waa arrinku waa furan yahay qiraa'aduna suurad gaaban iyo suurad kalaba waa la aqriyi karaa bal maalan taasna wax karaaho ku sugan ama wax nasqioo ku suganna suurad leh in maqrib la aqriyo taasi ma jirto baabuljahri fi lcishaai kuwa kale wuxuu horreysiinayay qiraa'ada marka dambana jahriga siaad maqribka kuma soo aragnay horta maqribkii buu sheegay qiraa'adii haddana jahriga cishaai iyo jahrigii buu horreysiiyey iyadoo qiraa'adana dee ay inoo dambayso wuxuu yihi markaa musanifku xadaana abu nucmaani qaala xadaana muctamirun can abihi can bakrin can abi raaficin qaala anahu qaal waa xadiid inoo soo yar celcelin doono muctamir ibnu sulaymaan aabihii buu ka warinaya waa sulaymaan utaymi ama sulaymaan ibnu darkhaan bakrina waa bakr ibnu cabdillaahi almusani aburaaficna nufeyc baa magaciisa la yidhaha aburaafic isaayib waa saddex taabici xaafidna halkan wuxuu leeyahy midna waa taabiciintii waaweyneyd midna waa kuwii dhexe midna waa ku yaryaraa waayo taqriibkiisana sulaymaanna wuxuu kaba dhigaa ee qolada afraad bakrina kuwa saddexaad aburaaficna waa qolada taa saxaabadaba ku xigtaa qolada labaad ee waa saddex taabici baa isku xiga qaala wuxu uhi aburaafic sallaytu waan tukaday maca abi hurayrata abi hurayra alcishaa salaad cishay alcatamata waa salaada cishaay de idlaaqeedna iyo wixii ku tacalluqsanna makaraha mise mahana waa tii aynoo horreysay fa qara'a wuxuu aqriyey ida asamaa nshaqat ayuu salaadii cishaay aqriyay fasajada markuu aayaddii sujuudda soo gaadhay ayuu salaada dhexdeedii buu sujuuday faqultu lahu a markiiuu ka baxay ayaan idhi arrinkanuun soo qaado oo waa sujuuddu weydiiyey salaad dhexdeed iyo suuradan bal in laguma sujuudo qaala markaa wuxuu yihi sajadtu waan sujuudayoo macnaa suuradan inshiqaaq intuu rasuulka ilaahay aqriyey khalfa abilqaasimi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay gadaashiisa anoo rasuulka ilaahay ku daba tukanaya ayuu aqriyo o uu sujuuday falaa azaalu kama suulayo asuudu biha inaan sujuudo oo suuradan markaan aqriyo xataa alqaahu ilaaan ka dhimanayo oo rasuulka ilaahay laba kulmayo bal sujuudda iyo umuurteedu way inoo dambaysaa sujuudan tilaawada ee kollay khilaafkeeduna sa halkan maalikiyadoo kale iyo mufasalba aan wax sujuuda aanay kuba tirin bal taasna waa inoo dambaysa insha allahu tacaala hadal a'imadooda qaarkood leeyihinna waa ibnulcarabi kollayna markaa dambe meeshiisa ayuu nooguba imane waxaa maxalu shaahidku yahay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh baa inagu ku daba tukaday abu hurayrana isagunbuu kuba dayanaye jahrigii salaada cishaaila la jahrayo dee inshiqaaqba waa kan aqriyay waa maqal la maqlayay ina isaguna rasuulka ilaahay buu inooga soo naqlinaya inuu aqriyay markaa jahrigi waa inoogu sugan yahay xadaana abulwaliidi qaala xadaana shucbatu can cadiyin qaala samictu lbaraa cadiy waa cadiy bnu thaabit kolleyna waa nin taabiciya oo ansaara oo markaa reer kuufa oo hiqaa oo bukhaari iyo muslimba ayaa may kutubta lixda ahbaa ku wada sugan riwaayadiisu qaala wuxuu yihi samictu lbaraa bara ibnu caazib baan maqlay isagoo leh ana nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay kaana fii safarin safar buu kuba sugnaa eeg safar buu ah safarkiina kolley dee takhfiifa ruuxu waa mashaquu leeyahay waa tan salaadiiba la gaabinayo fudaydintiisu iskaba wataa faqara'a wuxuu aqriyay fi lcishaai salaadii cishaai fii ixda ragcatayni labadii ragcadood ee dee suuradda la aqriyayay bacda alfaatixa mid ahaan ee qiraa'adana lala jahrayay bitiini wazaytuun rasuulka ilaahay salaad cishaai safarna waa ahaa safarkuna dee madinna ayuu u yahay takfiifba tan salaadiiba dee la gaabinaye bal wuxuu aqriyay labadii ragcadood ee cishaayiga ee hore mid ahaan ayuu aqriyey kolley riwaayada nasaa-ina waxay t ragcadda hore eh watiini wazaytuun buu aqriyey dee arrinkuna waa jahrintii dee suuradanna way noogu sogota adu gaaban inuu rasuulka ilahi salaad cishaaye ku aqriyay safarba haba ahaado laakiin waa la jahrayo waa kuwa maqlayay dee jahrinu cishaaye kolley waxaan filaya cishaayiga iyo maqribka iyo subaxa ragcaadkooda hore dee waa iyo dee jumcada iyo waa maxal wifaaq ahlucilmigu guud ahaanba ee laakiin waxaa jirta imaamku isagu dad buu daba tu ayaa ku daba tukanaya qiraa'adiisii bay dhagaysanayaanoo jahrigu waa guud ahaan culimada ruuxu haddaanu imaam ahayn waa ruuxii keli ahaa bal maalan taasoo kale ama ruuxii masbuuqa ahaabaa meesha imanaya dee imaamkii salaadiisii dhammaystay ama atixiyaad kusoo gaadha ama dee ragcadi waxaweeyaan keliyaha kuma soo gaadhe maxay xaaladoodu tahay kolley xanaabilada iyo aimo kale waxay kaba dhigaan in jahrigan dee waxaa looga jeedaa waa ismaacan dadka la maqashiinaya ku daba tukanaya markaa istixbaab kama dhigaan dee jawaasuun mooyaane istixbaab kama dhigaan markaa waa mukhayar buu ruuxu yahay inuu hoos isaga dhigo xataa kii mufradka ah iyo inuu waxweya sare u qaado shaaficiyada laakiin kolley taa way kaba duwantao shaaficiyada imaamka iyo ma'muumka dee munfaridka iyo dhammaan waa isla wada xukum oo ah in kolley waktigaas iyo rakacaadka ayaa kuwa lala jahri jiray ma munfaridkiina waa la jahrayaa taas wey allahuma laakiin mid baa imanaysa kolley ibnu kaiirna si fiicanna uu yar bastiyo ama uga hadlo waana dee arrin aada u muhima kitaabkiisana alaxkaam ulkabiir oo ah ruuxan masbuuqa waa masbuuq uu kacay laakiin dee keligii maahee dad badan ayaa safkii ku jira dhammaan ay isku waqtiyiin maxalkii jahriga ay joogaan mid kasta miyuu la jahrayaa sare u qaadayaa hadhowna maxaa ka dhalanaya tashwiish iyo dee taas baa kaba dhalanaysa suuraddaas oo kale ruuxa ismaqashiyo maxaaladu markay taa tahay isaguna ismaqashiyo markaa taasuu soo qaadaa isagoo dee madhabkana sheegay oo dee bilmatalan taas in waxa weeye dee ruuxii inuu isagu ismaqashiyo haddii jahrigii uu ruuxu la jahrayay taqliid dad kale ama tashwiish cid kaleo iyaguna qur-aan aqrisanaysa ay ka dhalanayso dee ruuxu waa daynaya isagunbaa ismaqashiinaya markaasuu soo qaata laba xadiidoo halkan mid ahaa rasuulka ilaahay inuu dad usoo baxay midba keligii buu tukanayay waa habeen waa salaad aan dee markaa faradba ahayn barhkood barhka kale dee awey la jahreeyeen oo yihi barhkeedba yaanu barhka kale qiraa'ada ku dhimin nin kastaaba rabbigii loo munaajoonaya ismaqashiyo oo kaleo bal markaa suurada dadka masbuuqiinta oo kale ee waxa weeyaan wada inay wada dhawaaqaad maaha ninkasta hoostiisa isagaba aqriyo si aanu ruuxii kale tashwiishka u gelin balta laakiin asalku xagga madhabka marka la eego in munfaridka iyo imaamka iyo dhammaan dee waa xaala lala jahro iyagoo jahrigu iyaga mustaxab buu yahay qolooyinka kala takhiir arrintoodu ay tahay ruux waa kala dooran karaa baabulqiraati fi lcishaai bisajda waa xadiidkii imakaan kaba soo baxnay salaada cishaayo aayad sujuud leh laguma aqriyo ama suurad sujuudi ku sugantaya xadaanaa mustadadu qaale xadaanaa yaziid bnu zureycin eeg sanadka intiisii hore waa bedelay xataa ina sulaymaan waa muctamire meeshii uu ka baxay qaala xadaanii taymiyu taymiguna waa can abiihidii buu bedelkeedii yahay waa sulaymaanu taymi can bakrin waxa ii taalla aniga nuskadayda kolley de waa kolkolbaa marka la kala taswiiro si ay u wada dhacdaay can bakri bni abi raaficin baa nuskadayda dhacday dee waxa weeya can bakrin can abi raaficin weeye halkan ibnudan waa can weeyaan oo waata markii horeba inooguma sugnayd can bakrin can abi raaficin halkii canta ayuunbaa ibni noqotoy arrintu noqotayba bakri in abi raafici mar waa can bakrin can abi raaficin qaala صليت وأن تكذب مع أبي هريرة العتمة فقرأ فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه باب القراءة في العشاء وات الله kuwii hore way ka duwantoo kuwa hore qiraadu horreysiyey jahrigana waa dambaysayey maka halkan qiraadii waa isbaatkii qiraada dee waana inoo sugan tahay xadaanaa khalaad ibnu yaxya qaala xadaanaa miscarun qaala xadaanaa cadiy bnu thaabitin anahu samica albara'a radia allahu canhu samica meelahan oo kale anahu dee la aqriyo laakiin iska xadfan baa jirta qaala samictu nabiya sala allahu calayh wasalam yaqra'u watiini wazaytuun fi lcishaai salaad cishaai safarna way ahayd wamaa samictu maad maqlin waa ziyaadada egmatiga inoola socoteed markii hore inoola socon sanadkana ziyaad waxay inoola socota dee dad kale axadan axad axsana sawtan minhu rasuulka ilaahay ka sawt fiican aw qira'atan amase ka qira'a ama caan mabaan arag xadiidkii aynu soo marnay sacd ibn abi waqaas buu in kaba soo qaatay oo halkan kuma daynayno baabun yudawilu uu dheeraynayaa fil uulayeyna labada ragcadood ee hore qiraa'ada dee waan u kala dheeraynaya labadoodaba wayaxdifu waa goynayaa fil ukhrayeyn oo gaabinaya labada dambe xadaanaa sulaymaan ibnu xarbin qaala xadaanaa shucbatu can abi cawnin abi cawn maxamed ibni cubaydilaahi baa la yidhaahaa abu cawnna waa kunyadiisa waa nin reer haqiif oo hiqo oo reer kuufa ah oo cadiy bnu haabitkaasiyabay isla dabaqa yihiin bukhaari iyo muslim iyo abu daawud iyo tirmidi iyo nasaa-i abu cawn kolley inaynu ku baraarujiyo waa yar dhaaftay xadiidkii markaa hore caawano baabkii inooguma jiray xadiidkii hore marka waa xadiidkan ay intani kaba mid tahay ee sacd bnu abi waqaas lagabaash kutuday markuu sharxayay sharaxa naftiisa u dheeraa in xadiidkaasu sharaxa dheereeye halkii marka uu qabanayo daaka dama bika markaa wata hore ee uu yidhi ayaa waxaa dhacday isagoo muslim kaba soo naqlinaya bal waxa weeye dee nin kaleu raac ibnu cawn ninkanna waa u jeeday bal markaa waana khada kitaabka kuba suganoo waayo muslimnaba uu saxanyay waa abu cawn waa halkaa xadiidka marka hore markuu sharxaya ayaa ibnu cawn dhacday waayo xataa safxada ka horreysayba abu cawn baa iyadna yimi sharaxuu kuba yimi abu cawnka waxaa leeyihi maxamed ibnu cubaydillaahi baa la yidhaha abu cawn ithaqafi waana nin hiqaa bal waxaa ka maqanu ibnu maaja kutubta riwaayada uu ku leeya qaala samictu jaabira bna samurata qaala qaala cumaru lisacdin laqad shakowka way kaa ashkatoodeen fii kulli shayin xataa salaad iska daa wax kale eh dee mid- ma- ay waxyaalahay sheegsheegaya weeyo dee waa kuwa ujeedada lahaa barhkooda waa tii aynu soo aragnay ninkaas ee dee waxyaalo kalena way yidhaaheen oo ay sheegeen xataa aqalkiibuu albaab ku samaystay yidhaaheen oo albaab iyo taas waa ashkato lagama soo ashkatooday suuqana aqalkiisa kuma yaalay iyo waxyaalaha isagoo dadka dhawo aqoodan iyo dadka wax kala iibsanaya diidaya waa ashkatadii ayay kaba mid hayde qaala ama ana anugu markuu salaaddii ka hadlayay faamuddu waa halkii faarkudu waan dheeraynaya fi luulayayni wa axdifu fi lukhrayayn walaa alu anuuma gaboodfalayo maqtadaytu bihi waa wax aan ku dayanayo ama intaan kuba dayanayo bihi min rasul bisalaati rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam waa rasuulka ilaahay salaadiisiiyo siduu u tukan jiray dayashada aan kuba dayanayo iyo inaan kuba daydo taa kuma gaboodfalayo isagun baaban ku dayanaya qaala markaa cumar baa wuxuu yihi sadaqta run baad sheegtay daaka danu bika waa sii lagu filayaa kaa filayay aan kuu malaynayay aw dani bika amase waa sidan ku aan malaynayay uun oo aan kaaba filayay ayay arrintu tahay runna waad sheegtay de waxa ay sheegayaanna waxba kama jiraan baabulqiraati fi lwajri wallahu subxaana wa tacala aclam